Recording has been started.
salaamadu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa golaha ninety six golaha codka shacabka soomaaliyeed oo ay caawa marti noogu tahay guddoomiyaha jaaliyadda north america ee puntland waa Mar- marwe mulki cabdisamed xaasin xuseen kaasoo xarunta maamulka jaaliyadda u ku taalo xafiiskooda u ballaariyay gobolka minnesota iyo magaalada minneapolis mulki caawa golaha kan mujtamaca soomaaliya meel kastay joogaan bay kala hadli doonta taasoo arrimo badan aan ka waraysan doono golaha naasiiskiisa soomaali oo dhan baa isugu timaado oo dhegeysta siyaasiyiinta o dhan baa lagu waraysta aqoonyahan oo dhan baa ra'yigooda ka jeediya soomaalida baa ku dhegeysan doonta codkaagana waxaa qaadi doona wabtamada kala duwan ee golaha iyo kuwa golaha la shaqeeyaba sida bunlandis dot com sagaal news iyo golaha nineteen sixty dot com iyo weliba puntland observer magacaygu waa dhagood soo dhowow mulki waa islaan lahaa marka ugu horeysa bal si dadka soomaalidu u ogaato had iyo jeer waxay maqlaan xafiiska jaaliyadda jubbaland xafiiska jaaliyadda puntland xafiiska jaaliyadda maxaa koonfur galbeed arrimo badan baa lagu caalamka lagu maqlaa marka ugu horeysa xafiiska ad waad xusuusaa maanta waa maxay baahida keentay in horta xafiiska la furo oo ay dadku u qabaan maadaama ay ku nool yihiin wadamo weliba horumar hadday noqoto maraykan iyo kane waa maxay baahida keentay inaad mulkiga horta xafiiska meesha xukuumadda looga aaso waad mas-uul ka tahay adigu maanta waa maxay baahidaas loo furay
dagoodo maadaha hadda maanaad ii fasaxda ku arrintii soco haa ku socdo ku fasaxaadi Masha Allah, masha Allah. aad baan aad baan kaaga mahadnaqayaa marka hore ee sida wanaagsan ood iisoo dhaweysay iyo sharafta iyo karaamada ku jirto Een, ah, bismillah Een, golaha inta ku jirtana aad baan u salaamayaa qof walba iyo waqti walba uu joogo iyo goor dambe uu i dhegeysan doonaba Een, caawa waxaan aad uga faraxsanahay in horta 1960 aan ku bilaabo een, hadalka ugu horeeyo oo xafiiskan ee, inta raadiyo ah oo maqalka waa ugu badnaa laakiin muuqaalka iyo maqalku labay kala yihiin Ee, muuqaalka wax badan buu ah, dadka gaarsiiyaa Ee, qofku markuu wax dhegeysanayana way ka wanaagsan tahay baan isleeyahay marka uu wax arkayo Een, taas een, waxaan uga gudbayaa een, in aan horta hore in yar oo kooban aan aniga taariikhdeyda shaksiyan aan ka hadlo Een, markaa kabacdina aan usoo gudbo ee, xafiiskan baahida loo furay iyo loo qabo loona furay ee, cabdiwelina uu ugu soo qoray waraaqda maaragta xafiiskan lagu furayo iyo sharciga iyo shuruudda iyo siduu uu maaragtay u shaqeyn doono iyo maarag sida uu maaragtay ee, dadka ka shaqeyn doono iyo intaba inta aad taabatay sidii ee, noqon doonto Ee, marka ugu horeysa anigu waxaa la yidhaahdaa siduu dhagood sheegay marka cabdisame xaaji xuseen wadankan waxaan anigu ku imi anigoo ah afar iyo toban meelahaas Ee, waxaan joogay oo noloshaydu ay ka bilaabatay ee, magaalada new york halkaas oo aan dugsi sare aan ka dhigtay kuna dhameeyey iyo jaamacaddii aan ka dhigtay Ee, kabacdi waxaan usoo guurnay ee, meeshan minneapolis ah Een, intii in yar adigu shan sana markaa joogay waxaan u tegay ee, yurub halkaas oo maaragtay aan iyadana aan xoogaa kasoo shaqeeyey ee, kabacdi shan sano kabacdi waan kasoo laabtay haddana waxaan ku laabtay ee, iyadoo laba kun iyo- laba kun iyo ee, saddexdii baan jeclahay inta aanu ku laaban halkan magaaladan joogno waxaan ka bilownay aniga iyo xuseen samatar garab yaro een, program dadku inay yaqaaniin oo la yidhaahdo african development center kaas oo aniga iyo xuseen aan ahayn co-founder dad maaragtay aada ugu ilaahay ha u naxariisto marka ugu horeysa xuseen wiil walaalkay oon jeclahay oo wadashaqayn jirna buu ahaa Een, mar kasta oo aan meel ka hadlayeen dadka waxaan idhahdaa hala igu duceeyo marxuumka isaga iyo inta maaragta lamidka ahba oo naga hor dhimatay Ee, ilaahay ha u naxariisto Ee, marka xuseen waxaa nasiib u yeeshay inaan la shaqeeyo xuseen waxaa nasiib u yeeshay inaanu wada sameyno meel ay dadka iyagu ay ka faa'iidaan afrikaanka oo dhanna ay ku magacaaban yihiin oo loo bixiyey african development center halkaas oo noqotay hadda goob maaragta aada uga muuqata ee, magaaladan iyo stateska minnesotaba arintaas waxay noqotay arin maaragtay aad meel fiican u martay iyada oo meel fiican marayso waxaan aaday yurub iyadoo taas ay dhalisay maaragtay arin aniga gaari ah iyo shaqooyin meeshaas markii horeba la iiga baaqay shaqada halkaasaan kasoo qabtay toban san iyadana waxay ahayd sida suuqa shaqada loo gasho dadka soomaalida indication ay u sameeyaan looguna maaragtay dhiirigeliyo shaqada iyo waxbarashooyinka gaagaaban oo shaqooyinka fududeynaya taas maaragtay waxay u qaadatay iyaduna adigu toban sano inaan mashruucaas aan wado markii uu dhammaaday labada kun iyo afar iyo tobankiina halkaygii gurigeygii baan kusoo laabtay labada kun iyo afar iyo tobankii hadda markaan soo laabtayna waxaan la bilaabay shaqooyin qolooyin kale oo iyaguna developmentay ka shaqeeya oo ku maaragtay iyaguna sidoo kale dadka u maalgeliya raba inay businesyada furtaan laguna siiyo galaasyo si ay u arkaan horta una bartaan inta aysan qofka uusan maal gashan meel ama uusan geed qaadan in uu barto waxa uu horta uu gelayo wuxuu khibradu leeyahaa mise wuxuu waxbarasho u leeyahay taasna waxa weye waxyaalaha ugu muhiimsan oo bulshadayada u baahan in maaragtay ay arkaan ay bartaan inta aysan la aftooda ay aadka waktiga u badan uga soo shaqeeyeen aysan ku maalgashanin waxaysan khibradna u lahayn maaragtay ama khibrada ka leeyihiin ama aysan u lahayn wax maaragtay waxbarasho ah labadaas qofku markuusan lahayn badanaa dadku maaragtay lacagtida ka gubata deyntiina waa lagu leeyahay marka taasoo looga tahortago galaasiyaan u samayn jiray si galaasadaas ay u bartaan khasaarooyinkaas inaysa ku dhicin taa markii laga soo gudbay hadda waxaan ku sugannahay meel layiraahdo cultural wellness center oo iyadu ka shaqeysa in dadka waalidiinta iyo ilmaha iyo iskuulku siday isku waafaqaan si dhalaanka soo koraya gurito loo badbaadiyo hooyadii aabaha wada jooga ama aabaha keligiis ama hooyada keligiisna loo tuso jidka uu ilmihiisa ku badbaadin karo taas baan hadda ku sugnahay markaan usoo dhaadhaco xafiiskan anigu intaas aan maqnaayo ii sheegay tobanka sano yurub siiba denmark magaalada orus la yiraahdo baan joogay anigu ku sugnaa dhaqdhaqaaq badan oo waxaan jiray dadku ay ku xiran yihiin wadankii maaragtay nasalaan inay ku qabtaan taas markasta waxay ugu dhegeysa inaan bal soo fiiriyo minneapolis dhaqdhaqaaqa ka jira halkaa markaan imid siyaasadda wadankan baa maaragtay aada loogu mashquulsaynaa anigu marka bal waxaa isiri balmadii wadankii iyo wax loo qaban karo iyo wixii xiriira loo samayn karo bal hada isku dayo taasaa keentay horta baahida aan aniga arkay waxaa ka daran cabdiweli markii hore uu yimid wadankan waktiga ugu dambeysay uu ku hadlay uuna dadkii la kulmay uu kala hadlay uuna usoo jeediyey in ay iska soo baaraan qof matala isaguna uu soo magacaabo iyaguna ay ku kalsoon yihiin si arrimahan ay meel isugu tagaan marka cabdiweli mid uu hore usoo jeediyey ahayd markii dambena uu u gastay inuu aniga iisoo magacaabo shaqadu magacaabista waxaa la socota hoono badan xafiiska horta marka ugu horeysa ma ahan mid hore looga sameeyey north america o dhan mana ahan mid sharci iyo shuruud u dejisan yimin maaragtay mana ahan mid dhaqaalo loogu talagalay oo xagga dowladda ah kaga diwaan garsan wadanka gudihiisii marka waxay noqotay waraaqda intii la qaato haddii meel iska dhigo lagu magacaabo lagu yidhaahdo wakiilkii waxaa tahay puntland ay joogay weliba waraaqda waxa ku qoran haddaan dib idiin saxo mid wasta ku qoran laakiin si kastaba ha ahaatee north america oo dhan xafiis ma lahan jaaliyadan way jiraan dad way jiraan laakiin xafiis wakiil ah jaaliyadu iyo wakiilku labay kala yihiin wakiilku waa qofka maaragtay representative u ah dowladaas ama gobolkaas aanu kasoo jeedno jaaliyaduna waa midii maaragtay bulshada meeshaas joogtay iyagu maaragtay u doorteen arrintaas marka cabdiweli waraaqdii soo qoray waxay noqotay wakiil iyo jaaliyad isku jirta marka taasa waxay keenaysaa haddiiba wakiil la yahay in haddii wakiilo badan ma soo bixi doonaan mase hadda ma joogaan kolley marka waxay noqonaysaa un in aan anigu horta aan sameeyo in aan dadka dhan la xiriiro gobol kasta ay joogaan iyo magaalo kasta ay joogaan si loo mideeyo dadkuna ay noqdaan dad ka wada hadli karaa maxaan u qabanaa puntland iyo sidaan wax ugu qabanaa qof walba meeshuu joogana laga xoojiyo lala taliyo hooshana halkaa ay ka socoto dadku markay isku wada yimaadaan wax badan oo fiican baa ka yimaada talooyin badan baa kasoo baxa saas darteed weli waxaan ku jiraa aruuriskii dadka jaaliyaha matalayay inaan isku nimaano aanu jeclahay oon ma aragtay magaalada isugu nimaano oon anagu casano ay anagu marti noo noqdaan iyaguna ma aragtay ay la yimaadaan fikirkooda iyo halkay joogaan anaguna halkaan joogno u sheegno meeshii laga qaadi lahaa halkaasna aanu taladeeda isku darsano marka taasaa keenaysa nood america markii la leeyaha laakiin waraaqda uu cabdiweli saxiixay waxaa ku qoran midwestiga marka taas kabacdi xafiiska marka baahida loo qabo xafiiska baahida loo qabo waa mid anigu horta halkaan aan kusoo koobi karin caawo laakiin waxaan ugu hormarayaa in uu yahay xiriirka bulshada halkan iyo bulshada halkaas oo aada muhiim u ah baahida dadkaas ay isku qabaan iyo inuu ka baxaba meesha maxaa la yiri oo run ah iyo maxaa la yiri oo la yiri ah in horta hooshu ay ka kala baxdo oo xafiisku u noqdo mid xogta runta ah keeni kara dowladda la xiriiri kara wici kara wasiir wici kara afhayeenka wici kara qof kasta oo madaxweyne wici kara intaba waxa weeye oo xogtii runta ahayd sida lo bulshada loogu soo gudbiyo horta baahida ugu weyn oo ah qofka information waxa la yidhaahdo waa muhiim maxaa yeele haddaa mid qarar heshid niidjabuu kugu ridi karaa haddaa runta heshidna wuxuu kugu ridi karaa in aad ku faraxdid aadan aadan aad maaragta maskaxdaada ku fikirto in ay aad ku fikirtid waddanka inaad dib ugu laabatid ama investment gashatid ama maxaa ka jira sidee maaragta xataa dhaqaalaha waddanku siduu yahay iyo maxaa la maal gashan karaa xagee wax ka socdaan maxaa ma aragtay maantay xageeda maraysaa puntland hooshaas oo dhan xafiiska waa mid laga wareysan karo waa mid intuusan ogeyn xataa ilen wasaan idin sheego waxaan aruurinaynaa baahida bulshada halkaan joogta si aan anaguna u raadino si maaragta dadkii dowladda loola xiriiro oo shacabkii loola xiriiro oo loo ogaado dadkan waxay u baahan yihiin xagaan xageen u raadinaa marka mar walba xogta qofka loo soo celinayo waa midda dhabta ah waddanka ka jirta iyo sida saxda ah uu qofka uu go-aankiisa ku qaadanayo marka taas waa baahiyooyinka dadka iyagu dad badan baa ku jira oo maaragtay rabi lahaa waddanka inay ku laabtaan ama rabi lahaa inay waddankii maal gastaan ama rabi lahaa in ay wax iyagu laftigoodu isku hirdiime haysta oo isleeyihiin walaa waxaan waad kari kartaaye laakiin xagee waad u maraysaa cid ku caawinaysa ma lahan cid maaragta garab taagan ma lahan marka taasoo dhanna way sahlaysaa xafiiskan waxay kale sahlaysaa qofkii asagu haysta non profit oo raba maaragtay humanitariga dadka inuu caawiyo ama cunaha ahaato ama dar ha ahaato ama alaab ahaato inuu xafiiska ka heli karo waraaq xoojinaysa qooshu u wado mid ay puntland u baahan tahay inay tahay taas waxay keenaysaa laftigeeda annaga laftigeena inaan ku xirano qofkii qofkii noo yimaado noo sheego wuxuu qabanayo wixii siduu u rabo annagana aanu ka caawino inaan waraaqdaas lagu daba daro si ay ugu xoojiso halkii uu wax ka rabay waxaa kaloo aan hadda aanu ku tala jiraa anigu in aanu u suurtagelino bulshada puntland halkan ku dhaqan in ay helaan intii ay basaboort soomaaliya qofkii raba in uusan safaaradda soomaaliya tegin uu halkan informationkiisa keeni karo loo buuxin karo loo diri karo basaboorkiisana halkaan ugu imaan karo wixii fiisa ah wixii qofkii sharci kaga xiran isaga laftigiisa kaga xiran dhalashada waraaqa dhalashada lagu xiro in qofka puntlandarka ah laftigiisa safaaradda aan kala xiriiri karno in loo fududeeyo shaksiga puntlandarka ah waxa kale oo u fududeynaynaa travelka iyo tourismka qofka inuu maaragta dhaqdhaqaaqa wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba qofkira wadanka inuu tago uu ka rabo meeshuu ka tagayo iyo siduu u tegayo iyo hoteelku tegayo hadduusan hore u tegin intaba inuu heli karo iyaga laftigooda dadka xagga jooga in ay macluumaadkooda noo soo dirsan karaan si aanu anaga dadka ugu gudbino ay u ogaano qofka meesha u direeno iyo shaksiga ula xiriirayo iyo meesha siday tahay intaba lagala ogaado marka intaas waxa weeye inta aan anu hadda isleeyahay muhiimadda aan soo taataaban karo oo aan xafiiska lagu maaragtay baahida dadka ay u qabaan waxaa soo gelaysaa dabcan markii aanu sii soconno oo hooshu sii socoto in looyaradu xataa ay laftigoodu kusoo xirmaan xaskiga xafiiska looyarku ma aha keliya mid immigration waa loo baahan yahay mid xataa dadka dhibaatada guryaha ka haysata dadka ka haysata dhibaatooyinka maaragtay ilmahoodii oo la xiray qof baa maaragtay hooyo maalin dhaweed maalin dhaweed aan arkay oo igu tiri waan maqlay arrintaa inagugu doortay wallaahi iska oynaysa aad aan uga xumaaday keli baan ku noqday arrinta i haysatay wiilkeeda life baa lagu xiray wax ii gurmadii wax wax ii qabta maan arkin maantayta xafiis inaanu leenahay liista aan imaado oon idinku ijihaysaan aad baan ugu faraxsanahay taas waxay ku tusaysaa baahida maamadaas keligeed meesha ku oynaysa oo qof intee qof baa loo heli karaa oo xataa dad wici karnaa oon dhihi karnaa dadkaasa ku xiran arrimahaas intaa keliya xataa waa caawimaad weeye qofku inuu meel yimaado loo sheego xataa looyarka ula hadlayo iyo lacagta u bixinayo iyo siday wax yihiin looyarka laftigiisa qiimuu kuu yeelayaa markuu shaksi ku wado iyo markay dowladdu kaa dambayso laba qof baa kala tahay markii xafiis dowladeed ay la xisaabtamayso oo iyadu laftigeeda xafiisku looyar buu leeyahay arrimahan anagoo dhan aan qabanayno asaga laftigiisa indhaha ku haya haddii anaga qaladna laga galana og oo hooshii naga difaacaya haddii anagu aan qalad galana dee naga sixi kara marka inaan lala tashado marka hore marka dambena haddii wax nagu yimaadaan iyo asaga uu nagala taliyo marka xafiiska looyarku waa gooni oo waa mid asaga gaar u ah xafiiska laakiin midna dadka aan rabno inaan ka caawino oo ama network u sameyno oo aan idhaahno intaanoo looyar baa jirta dadkaan la wada kulano qofkaas maaragtay inaad markaa la hadashid aad dhihi kartid maamadan ama aabahan ama dadkaan waxay u baahan yihiin arrimahaas waxaan rajayneynaa sida ugu fiican oo ugu fudud oo sida xaqooda ah lacagta iyo arrimahana inaad maaragtay aan la soconno hooshana maaragta halka aad ka sii wadid qofkii marka markuu og yahay xafiisku inuu hore u yimid dooli inuu yahay inuu ujeedo wax meel lagula xisaabtamay ma jirto waxa weeye qofkaas aliist marka ugu yar tahay wuxuu helayaa in yaroo xushmad ah in uu yahay qof meel ka dambaysa u jirto uu meel usoo carari jirto marka anagu looyarka ma haayar garaynayno oo puntland xafiiskeed looyarka haayar garaynayno laakiin waxaan la shaqaynaynaa oon isku xoojinaynaa qofkii la shaqeeya oo anaga xataa naga mid ah inuu xafiiska kusoo xumo oo qofkaas dadka isaga ula shaqeeyo annaga laftigeena aan barano annaga laftigeena aan qiyaasno qofka aan qofkeena aan u dirayno iyo sida micnaha ula shaqaynayno looyarka laftigiisa inuu nala shaqeeyo si uu dadkeena ula shaqeeyo isagana uu ogaado dadka inay dad inay ka dambeeya ay jiraan oo laftigooda annaga xuquuqdooda inaa la ilaaliyo marka waxyaalaha laga heli karo xafiiska uu furfuri karo ama uu isku soo xiri karo annagu wax shaqaynayey ma rabno ama community oo maaragta somali community ha ahaato ama dad kale hoole ay hayeen ha ahaato marnaba inaan anagu aan caqabad ku noqono ma ahan laakiin waxa weye xafiisku inuu wixii uu aruurso uu jiheeyo uu dadkiina isku baahnaana siday isku heli lahaayeen reer puntlandna ay noqdaan dad meel information sax ah oo ama dad sax ah meel ay ka helaan inuu xafiiska noqdo baahidaasna qofkii dareenka ama dhibaatada ku dhacdo iyo jahwareerka baa garan karaa insha allah anigu sidaan ku fikerayo oo kale dhinaca dembiyada iyo looyarada iyo maaragtay ilmaha yaga dhibaatada allaha naga wada saaro maamooyinku way wada qaylinayaan dhibaatooyinka guryaha laga qabo waa laga wada qaylinaya intaba waxaa weye insha allah waxaan rajaynaynaa in iyaduna aan u helno xal in looyaro xataa bishii qofka uu waxyar iska bixiyo oo markuu u baahan yahayna uu isticmaalo jahwareerka iyo maxaan sameeyaa yaa la wacaa iyo yaa lala hadlaa aliiska aan minimise ka dhigno yareyno taasu waxaan uga gudbayaa kii maaragtay sharciga
waayahay aad baan ku salaamaya mulki hada hawdaba ba hadda loo sheegto mujtamaca usoo bandhigta in xafiiska uu muxuu ahay baahida ay keentay dadka u qabaa in xafiiska loo furo intaas oo arrimo farabadan hadda loo tilmaantay inuu mid dawliya yahayna waa loo sheegtay oo uu hadda madaxweynaha usoo magacaabay hadda wakiil uu xafiis yahay marka jaaliyada laga yimaado kasako mar haddii uu xafiis xafiis dhow leeyahay shaqooyinkaan la qaban doono ifan waxa weeye kol muhiimad waxa weeyaan waaxyo kala duwan oo dhowra uu yeelan doona xafiisku oo kala shaqo ah dad baa looga baahaya kol aqoon ula waxa markaa inay qabtaan oo shaqo qabtaan yaa qaadnaa waxaad cilmi kula shaqaysaan maxaa u balaan garayseen imise waaxyood baad dhisi doontaan maxaad ku xiran doontaan dadka xataa la shaqaynaya
horta hore waa sidaan kuu sheegaba xafiisku hadda bishii afraad ba u socotaa waxaana aan ku jiraa in aanu shuruudda horta qofka h r-ka waxa la yidhaahdo human resourcku qof walba markii aad magac qortid ama aad shaqo magacaabaysid waxaa loo baahan yahay qofkaa wixii laga rabay inay daba socdaan taa horta waa mid hadda ku guda jirno midda kale oo hadda aan rabo inaan sameeyo waxay tahay in ma aragtay sharcigii iyo shuruuddii iyo xataa xafiiska iyo kala dambeynta iyo qof walba shaqadiisa siduu qabsanayo ayada laftigeeda in anagana laga sugaya oo aniga maaragtay in golahii dastuurka ama maaragtay dowladdii dib loogu cesho oo iyagu ay soo ansixiyaan maxaa yeelay waxa hadda aan anugu hadda wado mid hore u dhacda ma aha mar walba marka markii aa waxqabatid waa inaad gudbisaa inay sax yahay inuu qalab yahay in wax lagu darayo in wax laga dhimayo intaba dowladda ayaa u ah maaragta xaquuq u leh qofka shaqada qabanayana wuxuu xaquuq ugu leenahay anagana wixii anagu aan ka rabnay inuu qaban karo marka hadda saacadan la joogo maanta la joogo xafiiska wuxuu ku shaqeeyaa falantiir aniga ah iyo wiil kale oo asna ila ah falantiir laakiin dad rasmi ah oo ka shaqeeya ma jiraan inta ugu badan anigaa jooga maalmaha fibrooyinka oo fasax kasoo qaata shaqadayda sabta iyo axadda si marka hadha waxay noqonaysaa si tartiiba maalintii in laba laga dhigo labadii saddex laga dhigo sidaa aan ku wadno si ay maaragta hooshii waxay ku xiran tahay dhaqaalaha loo dalbayo hadda xafiiska dhaqaalaha loo dalbaa dowladdii maaragta laftigeeda la gargaraacaa oo la yiraahdaa idinkuna hooshiina dhinaca kasoo gala laakiin muhiimaddu xitaa wadanka aan joogno horta hore laftigiisa in la tuso dadka taxigayarka ah oo puntland kasoo jeeda inay nagu qiimeeyaan oo iyaga laftigooda aan u shaqeyn doono midda anigu hadda waxaan sheegay baahida loo qabay xafiiska iyo waxaan anagu hadda aan soo bandhigay oon isleeyahay ma aragtay waa la qaban karaa waa la qaban doonaa oo meel noogu qoran laakiin waxaan rabnaa inaan u gudubno mujtamaca puntland iyaga maxaa laga rabaa ilaan xafiiska muxuu qabanayaa waa su-aal aada u baahday laakiin shacabka puntland maxay iyagu xafiiska waxay loo qabtay maahana iyagu maxay la qabanayaan waa su-aashaas maaragtay dhagoodu midaan u baahanaha
waxaan jeclahay inaan laba qaybood ka dhigo taas marna soomaali oo dhan baa kusoo hiranaysa waynu naqaanaa meel xafiis dowladeed oo puntland waxaa kamid tahay doon goboleedada ka tirsan dowladda federaalka soomaali badan baa iyaga laftigooda waxbaad uga baahantihi aniga u qaban dadka reer puntland la fahaantiisa ee north america ilaa canada ninka si kala jooga iyaga laftigooda waxbaad uga baahantihiin waxna waa u qabanaysaa macnaha labadaba labadaba inaad balhaddaa wixii aad uga baahan tihiin iyo waxa aad usoo bandhigaysaan labadaba inaad balhadacaa golaha ka nineteen sixty aada wanaag uga soo jeeto mujtamaca soomaaliyeed markastay ku nool yihiin
waad mahadsan tahay dhagood horta safaaradda soomaalida haddaan horta waxay idinka taabto waa runoo annagu waxaanu nahay puntland waa state in soomaaliya way gudaha soomaaliya kamid tahay federaalkay kamid tahay dowlad madax banaana ma ahan waa gobol gobolkaasna anigu kaas baan matalaa micnaheedu ma aha soomaaliya magihii maanta marka xafiiska intii imaadayna way arkeen inta imaan doontan la arki doonaa calanka soomaaliya waa midka koowaad oo meesha yaala soomaali baan nahay puntlandna waan kasii nahay waa sida maraykanka aan nahay oo haddana maaragtay aan minnesota kasii nahay marka reer minnesota aan ka nahay qof walbana reer minnesota sharcigoodii shuruudoodii iyo inay samaystaan iyaguna taas xaqba u leeyihiin marka tii soomaaliya waa muhiim safaaraddana waan la kulmay hadda weli safiir u gooniya ma lahan hadda weli muusan imaanin laakiin kusimaha ama ama qonsulka waan la kulanay xafiiskay noogu timid midaas oo ah in maaragtay ay ballan qaadeen ama gabadhaas laga ballan qaaday waxyaalaha hadda idiin sheegayo dhan oo foomanka iyo maaragtay iyo baasaboorka iyo xataa dadka arabna delegateska oo anaga sharciga baasaboorka soomaaliga haysta ee wadankii jooga aanu rabno inaanu soo casilno markii anagu aan shirar leenahay inaan xataa fursad u leenahay inaan dadka yiri soo casilno anaga oo ku xoogsanayno ama maaragtay dowladayadii soomaaliya oo safaaradii ay nala shaqaynayso marka taas waa mahad ilaahay marka taas waxa weye waa waa midaasaan uga gudbaya qof kastoo soomaaliyana dabcan xasiiska wuu u furan yahay waana dad soomaali baan wada nahay laakiin waxaan anagu hadda aan aan u istaagnay oo hadda aan rabnaa bal dadka reer puntland ah in la tirakoobo dadka reer puntland ah meeqaanu ku joognaa meesha maalinba markii leeda waxaad maqlaysaa labaatan soddon kun maya waa sideetan kun maya waa konton kun yacni waxa weye wax tiro kooban ma jirto laakiin dad inaan noqono horta tirsan oo dadka ila joogaanna dhihi kara siyaasiyiinta maraykanka maanta codka naga soo doonaan inaan noqon karno dad meel ku midaysan oo unity leh oo dhaha intaasoo qof baa rashiisar garaysan oo reer puntland ah oo taxi bayers ah oo wadankan usoo shaqeeyay ama hadda u shaqeeya dadkaas waxa weye codkoodu way midaysan yihiin meeshii aan anaga ku tashano danteenu ku jirtana baanu boodkeena siinanaa taas horta waxay noo keenaysaa horumar iyo sharaf iyo kala qaybsanada maanta an haysata inaan ka gudubno marka taas baa waxa waaye anu anagu maaragtay ku salaynaynaa in xasiiska qof kastoo yimaada uu isagu isregister galayo register galayntii kabacdina qofkii id loo sameeyo puntland inuu yahay uu register yahay uu magaciisa saddexan u leeyahay adresskiisa u leeyahay markii loo baahan yahay inaan qofnala aan la wicin ee qofku maaragtay messajkiisa ama la yidhaahdo ma email baad ku rabtaa telephone text message baad ku rabtaa uu qofku hoosha halkaa uu kala socdo ee aanan dadka maaragtay maanta dhan hadda qof la raadinin horta taas waa waxa xasiiska uu soo kordhinayo midda midda kale oo sii dabaracsan taa waxay tahay qofku in uu kamiriisha bixiyo inuu lacag joogto ah oo labaatan daalar ah uu bishii bixiyo ama lixdii bilood ha isku bixiyo ama sanadka ha isku bixiyo taas maxay keenaysaa in waxyaalaha emergencyga ah aanu cover u haysano in aanu u haysano maanta haddaanu qof casho geynayno ama dad aanu casho weyn oo meel aanu samaysanayno caawe saddex boqol oo qof la yidhaahdo caawa oo casho siinayna inaanu boqol iyo konton aan maanta suuq lala wareegin oo hel adigu boqol keen oo adigu bal konton keen hooshaa waa in laga gudbaa oo la gaaraa dad koonto leh koontadaasna dad guddi leh guddigaasna transparent laba qof saddex qof lagu qoro lacagta ka baxaysa iyo tan soo gasha iyo lawyerkio ku xiran accountankio ku xiran howsha inay noqoto howl maaragtay meel laisuga shuba ahayne xisaabteeda xataa guddigii iyo dadkii markii shirarka la isugu yimaado loosoo bandhigo oo dad qaasa ay ka shaqayn doonaan ay noqon doonto mid la yidhaahdo intaasaana haynaa intaasaa koontadii kusoo dhacday intaasaana waxaas lagu isticmaalay intaasna jaaliyadda puntland way isku keentay ee minnesota ama dagaarkeedaba ku nool marka taa waxay noo noqon lahayd guul waxayna ka tegi lahayn qaaraanka joogtada ah waxaanu ka tegi lahayn dad mar walba gacan maran oo qof markay u yimaado hoteelkiisa jifadiisa dib loogu noqdo in laga tago ee noqoto qofkii yimaada in ay tahay dowlad inay soo dhaweyso dowlad inay soo dhaweyso iska daba cararka iyo maaragta iska dayno ay noqoto qofkii in hoteelkiisii iyo erboorkiisii iyo aysan qabiil iyo jifo loo raadin ay noqoto qof u yimid shacabkiisii iyo xafiiskii u shaqaynayay taasna waxay keenaysaa laftigeeda sharaf iyo karaamo iyo kala dambeyn because waxa weeye qofkii labaatankii u baxsaday oo waxaasoo dhan loo keeni karta marka taas waa in aadaan ugu dadaalnaa in xafiisku wax ma qaban karo waxna ma noqon karo haddii shacabkiisii eksta ku daba feelnay waa muhiim meel kastana waxaa hadda aniga diyaar u ahay inaan ka hadlo dadkagu sheego waxaan qabanayo waxa anigu aan tiimka aniga aan doorto u qaban doono waxa weeye waa wax u baahan dadka loo shaqeynayo inay ku daba feelaan inaan ka baxno qaybsanaan iyo muxuu yahay iyo yuu yahay iyo yuu kasii yahay waxay meesha ka sheegaysa male qof kasta horta soomaali waa soomaali qof kastoo reer puntland waa reer puntland halkaa shishe oo hore oo kor ah in la isugu yimaado marka taas waxa weeye waa lagama huraan qofkii raba inuu xafiiska waxaan hadda sheegay iyo wax ka badan buu qaban karaa laakiin kuma qaban karo in la yidhaahdo way dowladda soo bixiso waa cabdiweli isaga xafiiska doorta buu soo sameeyo oo haddama iyaguna iyagu wax qeybta ka qaataan oo iyaguna hadda kaafan hadda marka su-aasha waxaad kusoo laabanaysaa ma ma xafiisku ma adigu kuu shaqeynaya oo sharaftaada iyo karaamadaada wadaa oo meel aad xataa kusoo hoyatid buu oo dib ugu soo noqoto oo su-aala dadka weydiisabaad keenaysaa ma meel lagaa lagaaga shaqeeya way noqonaysaa mase puntland baa halkan sharcigeedii iyo holaheedii looga wadaa waa maya xafiiskan waxaa loo tilmaamay oo loo doortay in uu uu u shaqeeyo shacabka halkaa ku sugan uu mas-uul ka ahaado dhibaatooyinka ay ila soo fool lahaatana ay ay kala shaqeeyaan midda kaleo soo raacaysa waxay tahay wixii emergency oo yimaada wixii dhibaato oo waddanka yimaada inaan noqon karno dad intay isku yimaadaan meel isugu yimaadaan haystaan kuwada tashan kara talada isku raacaanna ku dhaqaaqi kara aysan noqonin heer qabiil hebel halkaa fuusto heer hebel halkaasa ku dhaceen heer hebel halkaasa ku dhaceen hal qof oo naga mid a ku dhacaan oo dowladda puntland waxay noqonaysaa in kulligeen aan kacno kulligeen aan kacno oo kulligeen u istaagno halkaas maxaanu ka qabanaa marka waxa weye fadlan ma ma ma ma ma soo koobi karo muhiimadda ay leedahay communitiyaasha kale insha allah waxaan rajeynayaa sirarka markii laisugu yimaado dad kalean soo casumi doonaa dadkaasoo ka sheekeynaya caqabadooyin ka hor yimid iyo dhibaatooyinkii lasoo kulmeen iyo siday maanta meeshay joogaan iyo meesha ay ka bilaabeen oo ay qaarkood joogaan dad dadkooda waaweyn iyo dadkooda jirada iyo dadkooda dhinta intaba aan dowlad loo raadsanin oo maraykan ah ee iyaga waxay samaysteen iyaga waxay samaysteen iyo waxay iska ururiyeen iyo koontooyinka isu qorteen iyo waxa iyagu ay dad dhallinyaradoodii oo wax soo bartay xafiisyadii la fariisiyey social workerkii laftigiisii la yiri dadkaa ka shaqee dad ugu shaqeyn lahayd baa waxay gaarsiisay qofkii jirada iyo qofkii dhintaba inay iyagu duugtaan kii jiradana wuxuu isaga ku noolaan lahaa inay ka faalo qaadaan laakiin cayaar cayaar iyo yaa tahay gabadhu iyo yuu yahay ninka soo doortay iyo iyo cabdiguli muuma aragtay xafiisku isagaa doortay muu maalgeliyo intaba kumaysan gaarin wuxuu ku maagaareen inay unity ka noqdaan baahidooda halkan ay wax ka qabtaan kii waddankoodina ay wax u qabtaan taasay ka midoobeen markay ku midoobeenna waxay u istaageen inay wax wada qabsadaan waxaan malaynayaa ku dheeraaday runtii aada iyo aad baad mahadsantahay waxaan jecelahay bal hadaba inaan kusoo gabagabayno maxaa kale dadka reer puntland usoo jeedinaysaa adreyska xafiiskiisa halkee ayuu ku yaalaa iyo telefonkiisa oo lagala soo xiriiri karaa haddii laha yidhaahdo bulshada kale ee degan gobolada kale ee reer puntland iyaga laftigooda maxaad kula talinaysaa oranaysaa
wallaahi marka ugu horeysa bulshada puntland ama soomaali oo dhib oo idil oo isku dhan waxaan usoo jeedinayaa kama kama sokayso guul in la midoobo kama sokayso guul in lagu midoobo danta guud kama sokayso in maaragtay lagu midoobo maxaynu wada qabsan karnaa oo fikirka la isku darsado taas baan anigu ku boorinaya dadkayga waxaan odhanayaa aanu waxa naga dhexaysa oo danta guud ah aanu taageerno danta guud aan taageerno si aanu u baraarno oonu guul u gaarno maxaa yeelay wax kastoo na haysta iyo meeshan waddankaan aan joogno iyo kii aan ka nimaanaba waxuma qaban karno tafaraariq dhexdeena hadduu ku jiro marka anigu waxaan kusoo adkeenaya arrintaas oo kusoo gabagabeynaya in la midoobo lagu mini midoobo danta guud oo ah in puntland la wada yahay soomaali la wada yahay puntland la wada yahay wixii ka sokeeyana hadda waxa waan u tegaynaa dhibaato iyo iskale maaragtay bixbixi iyo mar haddii maaragtay wax la kala bixbixiyana feerku wuu yaraanayaa marka anigu taasaan soo jeedinayaa kuna waalinayaa soomaaliyo idil iyo reer puntlandba midda maanta waxaan ku darsanaya taagan oo wadankii ka taagan ma aha mid qofna uu ka dhega la-yahay taasna waxaa looga qeyb qaadan karaa in dadku ay soo midoobaan ayna ka fekeraan sidee baan anaga aan aan cududeyna aan u mideynaa oo xoogeena meel isugu geynaa oo fikirkeena meel isugu geynaa anagu dulmi ma wadno dhibaatana ma rabno inaan geysano dadkii dhimanayay iyo dadka maaragtay wadanka dhibaatada ka taaganna mid aan anagu aanu ka nahay mid ma ahan laakiin waxaa muhiim ah red crossku markii dagaal dhaco ama dhibaata dhacdo ama duufaan dhacaan ama dad biqaadaan waxa waaye qalabkoodii aruursadaan waxay fiiriyaan meeshaas waxa loo baahan yahay diyaaraday qaataan waxa weeye way duulaan meeshiiba tagaan teendooyin bay dhisaan halkaasay waxay ka bilaabaan xabaddu dhinaca kale ka socota in dhinacaa wixii ba dhibaato qabsata ay ka daaweeyaan ayagoon dagaal shaqa ku lahayn marka shacabkayga waxaan ku boorinayaa ayaguna inay taa ku fakeraan anagoo dhibaato cidna u geysanayn laakiin maatada iyo masaakiinta iyo dhibaatada waddanka taagan sidii aan wax uga qaadan lahayn oo aanu aan arrintaas aan u faker keliya maahane gacan uga geysan lahayn ilaa maatada aan gacan siino
waayahay adeerka gobaa xafiiskan dowliga ay halkee bay ku yaalaa halkee lagala soo xidhiidha sidee looga soo xidhi karaa xafiisku wuxuu ku yaalaa horta rosehill twenty three fifty five buu ku yaalaa laakiin waxaan siinaya dadka lambarka si qofkii xiiseynaya inuu yimaado aan text message ugu soo diro waktigaan joogana u sheego saasay iigu fududahay sidaa ii sheegaba qofku dee nolol maalmeedkiisa inuu raadsadaa arrinta tanna intii aan istaajinayo waxa weeye waa inaad maaragtay aad adigoon dhinacaaga aad ugu shaqaysataa marka lambarkaygu waxa weeye waa six one two six zero one three eight eight six kaasaa lagala soo xiriiri karaa xafiisku maaragtay markii aan anigu joogo si aan dadka ugu sheego qofkiina markaa aan text message usoo diro
waayahay nambarku waa six one two six zero one three eight eight six
adresskuna waa twenty three fifty five fulham fulham street roseville
okay aayadaan ku salaamayaa kaslax weeyaan marwe murki cabdisamed xaaji xuseen oo ah wakiilka dowladda puntland north america ahna gudoomiyaha jaaliyada north america ee puntland aad iyo aad baan ku salaamaya go-ah nineteen sixty haddii laa yidhaahdo codkaan waxaa qaadi doona wabsaydha aada fara badan baa qaadi doona waayahay qaybtaa horeeto intaas ayaa ku dhaafi doonaa hadhow dadweynaha ayaa siin doonaa haddii ilaaha yidhaahdo waa dhagood iyo marwe mulki cabdisamed oo idin leh kulanti dambe oo xiisa